boqolaal shacab oo faraxsan ayaa isugu soo baxay fagaarooyinka waaweyn ee deegaanka dhaadhaab iyo xeryaha qaxootiga kuwaasoo hambalyada ciidda hawada isku marinayay ciid wanaagsan baan leehay maanta si fiican baan ku ciidnay alxamdulilah bashbashii barwaaqo ummaddan waxaan fiilaa maarta ha midowdo midnimada hala ilaalin oo maarta ummadda hal ha noqoto masale ciidka magaalada dhadhaab ayaan kula tukaday dad badan oo halkan ku ogay labada ragcadood ee sunnada allahu akbar allahu akbar amaa bacdu ayuha almu'minuuna cibaad allah إن من رحمة الله بعباده أن تفضل عليهم بمواسم الطاعات intaasi kadib ayaan mikarafoonka warbaahinta istaal la dhex qaaday qaar ka mida dadkii soo ciiday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa xuseen khaliif mire waa senior chief wan dhagaxley waxaan ku tukannay maasha allahu ciid garawnka dhaadhaab si fiican oo wanaagsan baan u tukannay camaashaan samaynay ilaa iyo tobankii casheen soo soo sagaalka casheen soo soon allah naga aqbalo muslimiintana waxaan ugu ducaynaynaa meel walba ay joogaan in ilaahay uu abaarahan iyo rafaadkan iyo colkan iyo in ilaahay naga bixiyo ummaddana waxaan ugu baaqaynaa xilli kambeyn baa lagu jiraa inay si maaragtay wanaagsan oo fiican oo maaragtay ehelnimo eh islaamnimo eh bini'aadannimo eh in maaragtay kuuraha loo rido ammaan baa muhiim eh waxaa weeye nin walbo ninkaad dooranayso si naamsan oo wanaagsan u dooro waxaan kaga fursaddan waxaan kaga faa'iidaysani in maaragtay aan ammaanka ku dhawaaqo oon idhaahdo maaragtay ammaanka halla maarata meesha iskugu imaado il baan salaamaya ciid wanaagsan reeradhaabow meesha dadku iskugu imaaday waan salaamayaa ciid maanta waa maalin weyn waa maalinkii la xurmaynaya diinta ciid wanaagsan
ilaahay subxaana wa tacaala sanadkan sanadka la midka ay soo socdeen ugu soo wajahaan ilaahay subxaana wa tacaala si nabada oo khayra oo badhaadha ah ilahay nagu gaarsiiyo magaaladan iminka aynu joogno ee dhadhaab ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo ummadda magaalada ku nool waxaan leenahay halays cafiyo qalbi xaadhni iyo ma garanaysaa iimaan iyo isku xidhni iyo midnimo intaba ha la muujiya ayaan leenahay in la iscafiyey nabadgelyada laga shaqeeya islamarkaana la ducaysto ayaa muslimiinta loogu baaqay hala ducaysto waxaa waa musiibo qaran hadday rablaan noqoto hadday waxaa dhihi jira ay noqoto waxaa dhihi jira cudur u noqdo waxaa waa musiibo qaran nin kastoo ducayso ummaddan waxaa dhihi jira ha loo duceeyo oon ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay uu abaarta naga soo bixiyo roob khayr qaba inuu ilaahay na siiyo insha allaahu khayrna allah na siiyo maciishadoo aad u kulul ilaahay maciishadda hanaga maarna qaboojiyo xilli adag baan ku jirnaa xilligan adagna markay gaarto in ilaahay loo noqdo yaa muhiimeh waxaan codsanaynaa in ilaahay nin walbaba adkaarta la badiyo lagaga faa'iidaysto bishan barakaysan ee arrifo dhanka kale si wadajir ayaa loo ciiday waxaana salaada kadib dadku ay bilaabeen damaashaadka farxadda ciidda iyadoona kuwooda awood ay samaynayaan udxiyada ugu dambayntiina sanadkan waxaa yeer taageerada loo fidinayo dadka danta yareen awoodin udxiyada iyo agabka ciidda waxayna ciidan ku soo aadaysaa iyadoo uu jiro sixir barar nolosha xeryaha qaxootigana ay tahay mid adag maxamed baaruud xuseen warbaahinta hista dhadhaab